waxaan imid sweden markaan sagaal jir ahaa anoo la socdo hooyaday iyo aabbahay iyo shan aanan walaalo nahay dugsigii ayaan bilaabay oo toos ayaan saaxiibo samaystay waxaan jeclaan in aan tego dugsiga laakiin waxaan galay dhibaatooyin aad u badan waan carooday waan sharaxi waayay waxay sababta u ahayd caradu mar kasta halkaas ayay joogtay dugsigii sare waxaan arkay kalkaalisada dugsiga maalin markaan iyada weydiiyey kaniinka xanuunka aan u cuno caloosheeda iyo dhabarka xanuunka waxay i weydiisay inaan fadhiisto waxay sheegtay in ay i yaabaneed sababta ay caloosha ii xanuunayso inta badan